أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kooxda ridada soomaaliya iyo isbaahisiga kufaarta afrikaanta ayaa dalbaday taageero dhaqaale oo hor leh iyagoona dhanka kale walaac ka muujiyay awoodda mujaahidiinta ee sii bulaalaysa ah dowladaha itoobiya iyo eritrea ayaa hadallo kulol warbaahinta isku dhaafsaday xilli ay kasii dirayso xiisadda colaadeed ee ka dhexaysa labadaasi dowladood ku dhowaad shan iyo toban isugu jirta kufaarta afkaanta iyo maleeshiyaad murtadiin ah ayaa bakti dhaawaca ku noqday howlgallo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maamul goboleedka gaalaraca ee jubbaland ayaa sheegay inay yihiin dowladda dhammaystiran oo ka madax bannaan kooxda aridada soomaaliya odayaasha mootobajaajta ee magaalada muqdisho ayaa shaaciyey inay samaynayaan shaqo joojin kadib markii ay sii korortay dhibaatooyinka ay kala kulmayaan maleeshiyaadka kooxda aridada waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa kelimada ka jeediyey kulana lagu heshiisiinayey beelaha walaalaha ah ee bartire iyo cawliyahan ciidamada xisbada wilaayada islaamiga baay ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuq ku yaala deegaan hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay toddobiyo tobanka bisha jamaada thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagay oo dhan kooxda ardada soomaaliya iyo isbahaysiga kufaarta afrikaanta ayaa dalbaday taageero dhaqaale oo hor leh iyagoona dhanka kale walaac ka muujiyay awoodda mujaahidiinta sii bulaalaysa haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar ayaa martigelisay shir ay isugu yimaadeen kooxda ridada soomaaliya urur gaaleedka midowda afrika midowda yurub iyo sidoo kale dowladaha iyo hay-adaha kale ee tabantaabiya xukuumadda ridada kaasoo diiradda lagu saaray sidii loo badbaadin lahaa nidaamka dabadhilifka ah ee gaaladu dalka ka dhistay murtad xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ridada wakiilka midowda yurub ee geeska afrika wasiirka arrimaha dibadda waddanka masar iyo wakiilo ka socda midowda afrika ayaa goobjoog ahaa madashan oo qayb ka ahayd shirka dooxa ee arrimaha amniga iyo siyaasadda murtad xasan sheekh maxamuud ayaa marka hore sheegay inay wajahayaan dagaal halis ah oo kaga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo uu sheegay inuu yahay saddex jiho oo isugu jira mid militari mid fikri iyo mid dhaqaaleyntaba diblomaasi sare oo ka socda midowda afrika si gaar ah howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa sheegay inay u baahan yihiin taageero badan isagoo intaa ku daray inay weli mujaahidiintu yihiin awood jirta gaalada saliibiyiinta ee taakulaysa ayuu ugu baaqay inay la soo gaaraan taageero joogto ah qalab casri ah diyaarado injineero iyo sirdoon shirkan ayaa imaanaya iyada oo weli howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta uu ku jiro xaalad hubanti la-aan ah quwadihii maalgelin jireyna ay diidan yihiin inay bixiyaan qarashaadka ku baxa kuwaas oo uu ugu horeeyo maraykanka mahadsanida caliyare dowladaha itoobiya iyo eritrea ayaa hadallo kulkulool warbaahinta ay isku dhaafsaday xilli ay kasii darayso xiisadda u dhexaysa labadaasi dowladood yaasir maxmed ayaa tafaasiisha warkan eegaya waxaa sii xoogaysanayaa oo dowladda xabashida itoobiya ay sii laba jibaartay damaca badeed xili labada maamul ee adis ababa iyo eritrea ay isku hub urursanayaan qarkana u saaran yihiin in mar kale uu dhex maro dagaal uu dhiig badani ku daato warbixin uu soo bandhigay maamulka abiy axmed iyo khubaro taageersan ayaa ku doodaya in damaca badeed ee etoobiya uu ku salaysan yahay taariikh iyo sharci caalami ah islamarkaana helitaanka badeed ee etoobiya uu yahay mid lagama maarmaan ah gaal abiy axmed oo warbixinta qayb ka ah ayaa sheegay in dalabka etoobiya ee marinbadeedka uu leeyahay saldhig sharci taariikh juqraafiyeed iyo mid dhaqaaleh wuxuuna wacad ku maray in dadaalada la doonayo in lagu xaqiijiyo damacaasi ay sii socon doonaan xeel dheerayaal ka kala tirsan macadka daraasaadka siyaasadda iyo macadka arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa bulshada dalkaasi ugu baaqay in ay taageeraan damaca badeed ee etoobiya oo ay sheegeen in dowladoodu ay u aragto arrin qaran oo lama huraan ah dowladda eritereya ayaa ka jawaabtay damaca etoobiya ee sii ballaaranaya ee ay ku doonayso dekedo iyo marinno ay leedahay in ay ka rukumato badda cas iyo gacanka cadmeed wasiirka warfaafinta eritereya yemeni gabrameskel oo warbaahinta ka jawaabay ayaa mas-uuliyiinta etoobiya ku tilmaamay kuwo u fikiraya sidii dad waalan oo kale isagoona xisbiga barwaaqe ee uu hogaamiye abiy axmed ku eedeeyey inuu wado qorshe ka dhan ah geeska afrika waxa uu sheegay in etoobiya baryahan dambe caadaysatay soo bandhigista taariikho ka fog xaqiiqada oo been abuur ah iyo kuwo duugoobay oo wakhti xaadirkaani aan soconayn gabrameskel waxa uu ka shanqariyey in maamulka abiy axmed uu ku howlan yahay ajando sun ah oo qas iyo qalaalase ka abuuri kara gobolka waxaanay si cad ugu gafayaan ayuu yidhi deris wanaagga marka ay sheeganayaan bad iyo dekado ay leeyihiin dalal kale hanjabaadani ayaa imaanaysa xilli labada dalba ay diyaargarow iyo abaabul xoogani ku jiraan islamarkaana ay ciidamo fara badan soo dhoobeen xuduudka ay wadaagaan iyadoo ciidamada labada dhinacba la sheegayo in dhufaysyo iyo gabaadyo waaweyn ka samaysteen goobihii lagu daadiyey waad mahadsantahay yaasir gudhowaad shan iyo toban isugu jira kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ayaa baktii dhaawaca ku noqday howlgallo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay maqribkii calay weerar kamin ah u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka soo baxay degmada qoryooley kuna sii jeeday deegaanka danow inta la xaqiijiyay sagaal askari ayaa ku bakhtiday halka toddoba qori iyo boosashkooda ay mujaahidiintu soo qaniimaysteen sidoo kale isla shabeellada hoose waxaa xog dheeraad ah laga helayaa kamiina koriyo kufaarta afrikaanta ah loogu dhigay inta u dhexaysa deegaanada buufo iyo lambar lixdan waxaa ku dhaawacmay inta loog yahay kamiinkaasi saddex askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ah kuwaasi oo la sheegay in xaaladooda ay garaaba tahay diyaarad helikobter ah ayaana goobtii lagu dhaawacay ka qaaday sidoo kale isla shabeellada hoose howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen oo gudaha degmada afgooye ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari murtad ah oo ka tirsanaa booliska aridada kaasoo lagu magacaabi jiray ciise xuseen xaaji maamul goboleedka gaalaraca ah ee jubbaland ayaa sheegay inay yihiin dowladda dhammaystiran oo ka madax bannaan kooxda ardada soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan haya maamulka ridada jubbaland ee uu hogaamiyey murtad axmed madoobe ayaa shaaciyey inuu yahay dowlad gaar ah oo ka madax bannaan kooxda ridada ee uu hogaamiyey murtad gurgurte gudoomiyaha golaha dawaaqiidda maamulka shaadalo dirirka ah ee jubbaland muse cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ka qaybgelaya shir ka dhacay kismaayo ayaa ku dhawaaqay in dastuurkii maamulkaasi ay wax kabedel ku sameeyeen wuxuu tilmaamay inay meesha ka saareen oo ay ka guureen magacii hore ee maamulkaasi hoosgeynaya villa soomaaliya sidaa darteedna yihiin dowladda taasoo ka dhigan in si la mid ah maamulada kale ee puntland iyo somalilan ka hoos baxeen nidaamka fadhigiisu yahay muqdisho boorka gadaashaana ku dhegin meesha dowladdu kaga hadlaayo ama dadka isteedkan imaanayay siday u kala hadlaayeen ama sida dastuurka oo noogu qoran yahay horta waxay inaan idin saxaan rabaa annaga dowlad goboleedkii waa dastuurka waa waa ogtihiin waa ka saaray xubnaha baarlamaanka way fadhiyaan goboleedkaan ka saaray dowladda jubbaland taas horta in la fahmaan rabaa marka waa intaas waa waa waa waa idin xusuusinayay marka wasiir waa ku furan yahay shirka maamulka ridada puntland ayaa horey u sheegay inuu yahay dowlad gaar ah oo ka madax bannaan kooxda fadhigeedu yahay villa soomaaliya kadib markii khilaafka kala dhexeeya kooxdaasi uu meel sare gaaray go'aanka ka soo baxay maamulka axmed madoobe ay ku shaaciyeen inay yihiin dowlad gaar ah ayaa muujinaya heerka fog ee uu gaaray khilaafka kala dhexeeya kooxda ridada soomaaliya waad mahadsantahay marwaan odayaasha mootobajaajta magaalada muqdisho ayaa shaaciyey inay samaynayaan shaqo joojina kadib markii ay sii korortay dhibaatooyinka ay kala kulmayaan maleeshaadka kooxda ridada kumanaan ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka mootobajaajta ayaa ku dhawaaqay in ay shaqo joojin samayn doonaan sababo la xiriira cadaadis ay kala kulmayaan maleeshaadka kooxda ridada muqdisho guddiga bajaajleyda magaalada xamar ayaa shaaciyey inay qaban doonaan isku soo bax ballaaran islamarkaana ay samayn doonaan shaqo joojin guud waxay sheegeen inay ka cabanayaan maleeshiyaadka murtadiinta oo isbaarooyna tarbeel ah soo dhigtay isgoysyada gobolka banaadir islamarkaana ka qaadaya lacago ay ugu yeereen cashuur balse baad ah bajaajleyda ayaa carbaabay in maleeshiyaadkii kooxda ridada soomaaliya ee isaga soo cararay furmaha dagaalka ay baarasho iyo gacmo gacmaysi ku hayaan gaadiidka ka shaqeeya degmooyinka gobolka banaadir maanta waxay isla garatay laba ilaa taga banaanbaxa inuu bilowdo bishaanna kolay hadda ayagan waxaynu taagan yihin cashuur ma wahayno sida xooliyaa xarka lagu xiri war waxaa loo dulma qaadan karo mootaaleeyey dowladdu waddadii weyn laga leexdaa ayadana ha ku leexanno dowladdaana laadla dowlada dhegaysta anagaa dad lagu diin runtaan ii sheega suuli maa laiska sugaa waar waa yaabnay suuli ka darantaanno ilaahay baa igog weligeed waa shaqayn jirnay toban sana mooto ku wadaa magaaladan caqabadda maantana aysan weli ma arkin xasan sheekh maxamuud hublaan ma hayso qora waa yaallaa aaga foodhisaba waa yaallaa dabajeex aa yaallo maxaa yaallo baajuuka yaallo waxaas aanle ma lahan in ilmaha lugaha iskar saaraayo waddooyinka ta fadhiiso bajaajyada masaakiinta dumaadayo inay furmaan dagaalka u daraan aan looga baahan yahay meel la kala maraayo magaaladoo dhan ma jirto rafaadaa ka jiro waxaan shaqayna ma lahan dadku waa busaarad waxaan qaadi karna ma lahan canshuura iyo wixii oo dhan wayna haystaan afar iyo labaatan saac anaga afar iyo labaatan saac jaamkan inna lagu geeyo shan iyo tobanka doolar taraafika meel walba ay taagan tahay shan doolar nalaga qaadaa baaritaanka waxaa fudunahay in nala bobsiyaarnaa biskaliyi haddaad xumaan rabno egison dalaafgoo jarboonta ku marnaa macalmuur jarboonta ku marnaa seebiam iska jarboonta ku marnaa intaasoo jarboonta halbaariga marka waye wax aabadno hoostaa fur leebaa bis toban iyo shan doolar maba hayno bishaa horta canshuurta maa qaadhisaa ku dhiibi lahay dhibaataabna haystaba maba aruuroysaba lacagtaas tabarna uma hayno haddii culayskaan nalaga qaadan canshuurna lagama sugaayo ani horta shakhsi ahaantayda canshuur ma laiga sugaayo wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyaadka isugu jira ashaaldirarka iyo milatariga ay waddooyinka dhooban yihiin ayna bajaajlayda ka qaadanayaana lacago baad ah halka kuwo kale ay baaritaano saacado badan qaata ku samaynayaana gaadiidka iyagoo wakhtiga ka luminaya arrinkaa oo ay ku tilmaameen mid caqabad weyn ku ah shaqadooda weligaa wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa kelimad ka jeediyey kulana lagu heshiisinayey beelaha walaalaha ah ee bartire iyo cawliyahan cismaan axmed ubow ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey habeenadii lasoo dhaafay warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa baahisay cododka iyo hadalladii laga jeediyey shirkii lagu heshiisinayey beelaha walaalaha ee bartire iyo cawliyahan kuwaas oo la kala dhex dhigay heshiis in muddaha soo socday kaas oo ku saabsanaa khilaafaadda dhinaca dhulalka ah oo u dhexeeyey labadaasi beel shirkan lagu heshiisinayey labadaasi qabiil ayaa waxaa garwadeen ka ahaa maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana laga soo saaray bayaan ka hadlayey waxyaabihii dhaliyey khilaafaadka iyadoona bayaanka lagu kala saaray labada dhinac qaybaha dambe ee cododka ayaa dadkii ka hadlay dardaaranadana ka jeediyey waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waaligaah ayaa labada dhinac ugu baaqay inay dhaqangeliyaan dhammaan waxyaabihii ku xusnaa bayaanka kulankan si aad og tihiin dadaal fara badan iyo juhdi fara badan ayaa la geliyey xarakada iyo labada wilaayo waxu umaysa reeban inta tabarteeda dadaal fara badan ayaa la geliyey si ummadda maslaxadooda looga shaqeeyo oo la isugu keeno labadaa walaalee ehelka ahee qaraabada ah ilaahay subxaana wa tacaala derisku uu ka dhigay sidii dhexdooda loo wanaajin lahaa wanaagga iyo juhdiga faraha badanee la bixiyey waxaan rabnaa insha allahu tacaala sida odayaashu u ballanqaadeen oo ay u yidhaahdeen waan qaadanay waan aqbalnay bulshada iyo ummadda naga dambaysana waan gaarsiinaynaa waxaan rabnaa in laga dhabeeyo oo ballantaa la oofiyo hadday shaqo u baahanta wixii hadda ka horreeyey waxay joogtay wadahadal aan iscafinno aan isu qalbixaarnaano ummaddii inaga dambaysee faraha badnayd ee kumanaankayd yaa hadda waxay naga doonayaan wixii annagu aan qaadanay oon ilaahay mara gelinay ummaddaa inteeda kale inaan gaarsiino taana waxay ku imaan kartaa oday walba iyo hoggaan walba meesha markuu ka tago marada inuu dhexda ku xirto aqalkiisa uusan aadin xoolaha iyo baylahda jirta iyo jiilaalka la jooga inaan la fiirin oo la fiiriyo maslaxadii lasoo qaatay sidii loo meelmarin lahaa loogana dhabeen lahaa labada ogaas ee beelaha cawliyahan iyo bartiro ayaa dhankooda baaq nabadeed u diray qabaa'ilada ay mas-uulka ka yihiin waxaan baaq ka jeedinayaa dhammaan horta muslimiinta meel ay joogaan dadka ahli tawxiidkaha inay walaal yihiin kuna walaaloobeen kitaabka munazalka ilahay uu inoo soo dejiyey iyo xadiiska nabi maxamed wixii ka soo haray inay baadil yihiin ninkii midtaa ku sugnaadana ilaahay wuu u libaaniyey ninkii haddee ka weecdana ilaahay waa khasaariyey inta khasaarta horta ilaahay nagama dhigo dadku inay mala walaala yihiin naftooda iyo sharaftooda iyo maalkooda midba mid kale inuu ka xaaraantibisan yahay inayna isqafsin inayna xoolo iska hadlaynin inayna isdilin baaqaasaan usoo jeedinhayaa annagoo hogaankiina waa ku garab taagannahay baaq hadda meesha laga soo saaray waa baaq walaaltinimo waa kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa waa gaalada kahortegedeeda waa ninka ehlu tawxiidaho wuxuu ku falxilaa faraxaasaan dhexda kaga jirnaa waxaan baaq u jeedinhayaa ummadda aan aniga maantay hogaanka u ahay inay qaataan wanaagga iyo kitaabka ilaahay oo ummadda aan mas-uulka u ahay ilaahay baa mas-uul u yahay waxaan u sheegayaa in aan qaadannay nabad iyo kheyr iyo wanaag inaan qaadannay annagana aan qaadannay idinkoo aan mas-uul idinka nahayn aan idin soo qaadnay aan qaadannay intaasaan qaadannay in dadka muslimiinta ay isla degaan walaal la noqdo gacanta lisqabsado ehel la ahaado dadka wax ku kala maqan ma laha dhulkana waa nagu filan yahay la wada dego la wada noolaada wixii muxuu ahaayey xiisad kicin kara ma shaqaaqa keeni kara wax alla iyo wixii labadan qabiil isku dhac dambe u keeni kara oon soo sheegna in ay si deg deg eh wax ugu qabtaan fidnada inta ay dhowdahay waxaa lahay bilaayo af la qabta ay leedahay daba la qabta ma laho haddii muxuu ahaayey wax la sheego nabadoonnadii iyo ogaasyadii ay wax soo sheegaan si amarjansi eh oo deg deg eh in looga istaago oo muxuu ahaayey lala hadla oo dadkii wax makastada ahay la qabto oo wax loo sheega intaasna waxaan ka codsanaynaa labada wilaayo qaar ka mid ah salaadiinta wilaayaadka labada jubbe ayaa dhankooda soo dhoweeyey heshiiskala kala dhex dhigay beelaha walaalaha ee bartire iyo cowlihan waad mahadsantahay walaalka dhuubow ugu dambayntii ciidanka xisbada wilaayada islaamiga baay ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuq ku yaala deegaan hoostaga degmada qasax dheere ee wilaayadaas bashiir muxidiin abu ayman ayaa faahfaahinaya warbixintan hay-adda xisbada waa mid ka mid a garbaha ugu muhiimsan ee adeegyada bulsho marka laga hadlayo wilaayaadka islaamiga ah waxay u taagan yihiin in badan oo ka mid ah howlaha ka dhex socda magaalooyinka sida al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar sidoo kale waxay u taagan yihiin sugidda amniga iyo nabadgelyada bulshada hoosharsanayso har iyo habeen ciidankan waxay qayb weyn ka qaataan ilaalinta kuliyaadka shanta ah iyagoo howshooda ugu guta qaabka ugu wanaagsan ee shareecada u igmatay mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee horyaala waa kormeerka iyo la socodka suuqyada iyo goobaha ganacsi dadka ayay oga digaan soo gelinta waxyaabaha dhaca ee suuqyada iyagoo markaasi kadib qaada tallaabo lagu ilaalinayo caafimaadka iyo badqabka deegaanka iyagoo taa ka duulaya ayaa dhowaan ciidanka xisbada al amru bilmacruuf annahyi canilmunkar ee wilaayada islaamigaah ee baay waxa ay degmooyin iyo deegaan ka tirsan wilaayadan ay ka bilaabeen dardargelinta howlihii ay u taagnaayeen ciidankan ayaa deegaanka barbaaray ee hoostaga degmada khansax dheere ee wilaayadan ka sameeyey howlo isugu jira wacyigelin iyo beegsashada waxyaabaha dhacay ee lagu iibinayay qaar ka mid ah meheradaha ganacsi ee deegaanka barbaare waxay gacanta ku soo dhigeen waxyaabo dhacay oo isugu jiray cabitaano daawooyin iyo raashiin wakhtigoodu dhammaaday idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa bartamaha deegaanka barbaare kula kulantay waxgaradka iyo qeybaha bulshada deegaanka kuwaasoo si aada u soo dhoweeyey howlaha ilaalinta badqabka dadka oo ay sameeyeen ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ee baay mayba eedanka faraxsanaa howlgalka xisbigooda oo alamru bilmacruufi wanahyu can lmunkari sidii dhanba mayba faylaha caafimaadka laku fikere waxyaabaha dhi haddii la isticmaala caafimaad hore lagu aadaa dhakhaatiirta eed iyada markaas dhanku digaayan barnaamijkun eedanka faraxsagna ganacsatana mayba lanaa ilaahay ku obsadaa dhaadada awaamirta xisbeeda sansiyahayta tan ilaahayna kolley taasu walaayosan farahan marka ilaahayu taasna mayba unun waajibniyahaha anti unun hogaansagna xisbadana mayba kala dardaaramaana ka buraarajiyaanaha anti markasa feejignaata naftiyaaba qorista iyo akhrista iyo taariikhdiiyo waxyaabaha dhiyaaw oo waddanka lakagadahay iyo kuwar qabaan mayba saarana waajiba antiyo ansuranaadaan difaacaga caafimaadka muslimiinta meel kastiyo roogan sidayo amnigaba anka fikirahan oo kaleet tamardhiida dharaaran daawo dhiidya isku dharaaran barastamool iriir lakagadgadahay intaas dhanba iyo intii hooga saaran waana ku fikiraan akhyaarey mise ganacsi mise deegaanka daadshey lambu walgadaaw mayn sheegane barbaare horta maysiin lana ilaahay inti laku obsadu wala muslimiinta dhabaayaan dadka jir ahaannan dhabaayaan caafimaad ahaannan dhabaayaan oo raashinka dhiye xisbada hadda ku howlgalahayto alcamru bilmacruufi e macruufkaas horta intii laiska garab surumo walaagaas hun oo raashinka e ganacsigna dadka hordhin ku digi in walaadhii horta laku fog jignaado laisku dhaafo dharateeda oo ganacsigaba walaayada hadda kor amarku biidi in laku tabo tumay faylahaytay xisbadun liin dhibna wali kolkoolle ero oo maamulka islaamiha ku baho oo wal humba ero laku tabo laisku tabo horta eed eedaan wanaagsanayen walaalayaal meeshiin lanaa hawaal barbaara dadshee oo inun unka sugowna ilaahay intii laku obsado walaydhii dukaamada laku biilu farjiyo hadda ka horba aragnay dhowr dukaangee kisanad hore magila kooyale hore saldhiga la jeey wala khasaare meelo kumugudo walkas waay xoolagan an turo dadka walaalada an turo jir ahaan anka turo caafimaad ahaan anka turo diin ahaan anka turo xoolagaasyow oo isun wadataan oo dhiyaan oo haddala haddaba surin haddana xisbadii hakati ilaahay ku obsaa hoolagaasyo isku farjiye hollisiin karo haddana dembelayo ilaahay isiina maalkii merkalisiin ku sii laakiin may siin raane wacyi ahaan siinka sheegane walaal ahaan siinka sheegane oday ahaan siinka sheegane xoolagaas oo meelo ka fasaadahay oo ummaduna jir ahaan andhabaaw qalb ahaan andhabaaw ankasaane magarate eh masaakin eh isku baahan iridika kulaati xoolagaasyo inti la farciyo ummaduna liinka khiyaangne walay dhiyane sida islaamkus indiidahan liin diidu waa mas-uuliyad diineed iyo mid bulsho howlaha badbaadineed ay u taagan yihiin maamulada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya si loo badbaadiyo badqabka adduun iyo midka aakhiro ee bulshadeenna waana keyriyad iyo fadli aan dheernahay ummadaha kale taas oo uu allaah ku ammaanay ummadda muxamediyada intaba aan fareenno macruufka ama samaha kana reebeenno xumaha iyo munkarka aad baad u mahadsantahay aboiman walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo oo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanigay intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu